laga soo bilaabo labadii kun iyo lixdii tuulada isboortiga soomaaliya stadium muqdisho nasiib uma yeelan in lagu ciyaaro qaybihii kala duwanaa ee ciyaaraha waxay ahayd fadhiisimo ciidan waxaana isku kala bedelaya xoogag ciidan labadii kun ko iyo tobankii waxaa fadhiisan ciidan ka samaystay ciidanka midowda afrika amisom kuwaasoo muddadan gacanta ku hayay amisom ayaa hadda bannaysay garoonka waxayna tani soo jiidatay indhaha bulshada ku dhaqan muqdisho gaar ahaan bahda isboortiga labadatan sano kadib garoonka kubadda cagta stadium muqdisho tuulada isboortiga waxaa maanta iskugu soo baxay boqolaal dadweynaha kadib markay ka baxeen ciidamada amisom oo siddeeddii sano ugu dambaysay u ahayd xarun militari waxaan ka mid ahaa kumanaan dadweynaha oo tega garoonka durba waxaan u dhaadhacay qaybaha garoonkuu ka koobnaa waxaan arkay dhallinyaro yaryar oo kubadda agta ciyaaraya ma ahayn ciyaar qaabaysan waxaase ka muuqata rajo wanaagsan iyo inay meeshu ahayd meel lagu ciyaaro kubadda dhammaan irdaha laga soo galo garoonka kubadda agta stadium muqdisho waxaa ka soo gelayay boqolaal dadweyne ah qof walba wuxuu doonay inaan looga sheekaynin waxa meesha ka socday dadka ugu badan waxay ahaayeen kuwa jecel ciyaaraha noqdaan dhalinyaro ciyaaro kubadda cagta kuwa ka fadhiista ciyaaraha kubadda cagta iyo kuwa weli gacanta kula jira madaxa isboortiga degmada warta nabadda macalin saciid ayaa u warramay v o a isagoo xuseyn garoonkan uu ku leeyahay taariikh gooni ah ayna ahayd meeshuu ka soo bilaabay kubadda cagta balse labaiyo toban sano bannaan joog uu ka ahaa balse dusha sare uu ka eegayey
maanta dareenkayga mid la qiyaasi kara ma ahan stadium muqdisho waa maanta dhex taagannahay stadium muqdishow aniga cayaartaydii ugu horreyda garoonkii aan ku dheelu ahaa ka hor garoonkan garoon maaragtay kii ugu weynaay africa isboortiga garoommadii ugu waaweynaay uu ku jiray sidaas darteed annaga marka garoonkan markii aan annaga soo baxaynay oo cayaaraha aan maaragtay ku soo barbaaraynay waxaan ahayn garoonkii aan ku bilaabo u ahaa cayaaraha oo naadigii ugu horreeyey gorgoraa la dhahayo aan u cayaaro gorgor markii iigu horreydo aan dheelo waxaan ku dheelay garoonkan staadiya muqdishow maysan helin dhallintii annaga naga dambeeyey inay garoonkan ku cayaaraan burburkii wixii ka dambeeyey o dhan laguma cayaarin waxaa loo wareegsaday staadiyo conis oo hadda banaadir looy oo loo bedelay magaciisa marka garoonkan garoon wuxuu ahaa aad u qiimo weyn oo cayaartooy tayo badan ee ka soo baxday haddeertaanna waxaan rajaynaynaa haddii shaqada saxdaa lagu qabto in garoonkan uu ka soo bixi doono ay ku soo bixi doonaan cayaartooy aad u ballaaran sakariye waa mid ka mid a dhallinyarada degan xaafadaha ka dhow garoonka kubadda cagta stadium muqdisho balse labaiyo toban sano dusha ayuu ka eegayey markii ugu horraysa maanta ay u suuro gashay wuxuu naga warramay v o a dareenkiisa meeshaan waxaa igu dambaysay anigoo saddex iyo toban sano jiro oo aad u yar oo ku dheeli jiray garoonkan gudihiisa maahane banaankiisa dhinaca dhoobada xaggiisa alxamdulilah maanta waan ku faraxsanaha anigoo maanta oo nin weyna ilaal imaado toban iyo laba sano kadib aad iyo aad aan ugu faraxsanaha cabduqa xasan aadan yabarow wiish guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee gobolka banaadir oo ka mid ahaa boqolaalkii dadweyne ee tegay garoonka stadium muqdisho waxa uu sheegay v o a in tani loo qabo baahi weyn waxna ay ka bedeli doonto baahidii isboortiga gaar ahaana dhanka garoomada marka hore waa salaamaya shaqaalaha v o eda waana kaga mahadcelinayaa garab istaaga mar walba isboortiga garab taagan yihiin dabcan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada waxay kaga dhigan tahay guul weyn u soo hoyatay in garoonkii stadium muqdisho oo ahaa tuuladii isboortiga dib isboortiga ugu soo laabato dabcan waxyaaba badan ayaa kaga xayirnaa waxay qayb ka ahe waxay qayb ka noqon kartaa horumarka isboortiga sida aad la socoto garoomada kala duwan ee ku yaalla tuuladan isboortiga lagama faa'iidaysan muddo soddon sano ah laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah wixii hadda ka dambeeyo inaan kaga faa'iidaysano xasan yabarow ayaan weydiiyey garoonkan hadduu helo dayactir wanaagsan waxa ay kaga dhigan tahay xiriirka kubadda cagta iyo guud ahaan bahda isboortiga dabcan haddii garoonkan waxay mar walba ku xihan tahay sida loo dayactiro ayay ku xihan tahay laakiin qaab ahaan iyo weynin ahaan wuxuu geli doonaa garoomada ugu horhoreeya dabcan laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa in dayactirkiisa u noqdo dayactir casriyeysan oo la mid ah kuwa caalamka stadium muqdisho ah tuulada isboorti ugu weyn soomaaliya waxay kulminaysa garoomo kala duwan oo lagu ciyaaro qaybaha kala duwan ee ciyaaraha waxaana jira baahi weyn ay qabeen bahda ciyaaraha iyagoo warbaahinta muddooyin dheer ka hadlayey cabdulqaadir okey v o a muqdisho